habeen wanaagsan dhegaystayaal halkani waa raadiyaha dalsan kuna soo dhowaada qodobada ugu waaweyn warka habeen munaasabada asaaska ciidanka xoogga dalka oo maantay muqdisho lagu qabtay iyo madaxweyne farmaajo oo ka qayb galay guddiga doorashooyinka heer federaal oo mar kale fariin u diray xildhibaanada lasoo doortay shaaciyana wakhtiga ay dhacaysa dhaarinta xildhibaanada maxaad kala socotaa aas-aaska iyo taariikhda ciidanka xoogga dalka waa warbixin aad ku maqli doontaan oo warkeena habeen xildhibaan cabdulqaadir cosoble cali oo mar kale ku guulaystay kursiga hoob boqol iyo afartan kadib doorasho ka dhacday magaalada jowhar munaasabad ballaaran oo lagu xusayay maalinta ciidanka xoogga dalka oo lagu qabtay magaalada afgooye qodobada soomaalida ka baxsan ee warkeena aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah ruushka oo dignin ruushka oo dignin culus u diray laba dal oo reer yurub ah iyo ra-iisul wasaaraha ingiriiska boris johnson oo la ganaaxay
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
waa habeenimo arbaco ah taariikhdu waxa ay ku beegan tahay labiiyo tobanka abriil sannada laba kun labayo labaatan intii aada maqasheen waxay ahaayeen qodobadii ugu waaweynayay warka habeen iminkana kusoo dhowaada qodobadaasi oo faahfaahsana munaasabada aasaaska ciidanka xoogga dalka ayaa maantay lagu qabtay magaalada muqdisho waxaana ka qeyb galay madaxweyne farmaajo faadumo cabdulqaadir xasan ayaa ka waramaysa
maanta waxay ku beegneed labaiyo tobanka abriil lixdan iyo laba sano ayaa ka soo wareegatay aas-aaska ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed munaasabadda xuska u dabaaldegidda maalinta ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed waxaa lagu qabtay wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalk soomaaliya waxaa ka soo qayb galay madaxda ugu sarraysa dowladda federaalka ugu horreeyey madaxweynaha dalka taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo taliya ku-xigeenkiisaba goobjoog ayay ka ahaayeen halkan sidoo kale waxaa ku sugnaa taliyaha ciidanka booliiska soomaaliyeed taliyaha qaybta guud ee booliiska gobolka banaadir taliyaha ciidanka cirka taliyaha ciidanka badda taliyaha hay-adda nabad sugidda xubno ka mid ah golaha wasiirada ra-iisul wasaarihii hore ee dalka maamulka gobolka banaadir uu horkacaya duqa caasimadda muqdisho xildhibaanada labada gole ee baarlamaanka federaalk soomaaliya xubno ka mid ah beesha caalamka iyo marti sharaf kale intaasi kadib markii munaasabadda la gudagalay madaxweynaha iyo taliyaha ciidanka xoogga dalkaba waxay salaan sharaf ka qaateen cutubyo ka tirsan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed qaybahooda kala gedisan ayaa soo bandhigay gaadaka ciyaar khudbadihii ayaa la gudagalay ugu horreynna munaasabadda hadalka waxaa qaatay jenaraal odawaa yuusuf raage taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed marka hore ciidamada ayuu ugu hambaliyeeyey maalintooda sidoo kale waxa uu ka sheekeeyey caqabadaha iyo duruufaha adag ay ku shaqeeyaan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed maan ee ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed inaan halkan uga diro hambalyo ku aadan munaasabadda ciidda ee labaiyo tobanka abriil sanad guuradii lixdan iyo labaad ee ka soo wareegta aasaaskii ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed dhammaan sarreeyayaasha saraakiisha alifleyda iyo dableyda xaasaskooda iyo carruurtooda waxaan leeyahay farxad wanaagsan dhismaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed runtii wuxuu soo mara marxalado kala duwan maalinba meel ayuu joogay maantay runtii meel ayuu sii gaaray waxaana rajaynaa insha allahu tacaala iyadana inaan ka sii wadi doonno sarena usii qaadi doonno waxaan xoogga saarnay si ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ay u noqdaan kuwa xirfadlayaala fahmi kara waajibka iyo mas-uuliyadda hor yaalla gudana kara si habsamile u guda kara maxamed cabdulaahi farmaajo waa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya dhankiisa gabagabadii munaasabadda ayuu qaatay khudbad dhinacyo badan taabanayso aad u dheer munaasabadda ayuu ka jeediyey ciidamada ayuu ugu hambaliyeeyey u dabaaldegidda maalintooda labaiyo tobanka abriil oo ah lixdan iyo laba sano markay ka soo wareegatay aasaaskooda
waxaan rabaa inaan u mahadceliyo taliye odawaa runtii iyo saraakiisha sarsare oo ka oo ka qayb qaadatay abaabulka xafladdan quruxda badan iyo sida wanaagsan ay xarunta wasaaradda gaashaandhigga ay dhismaheeda iyo quruxdeeda ay u soo celiyeen waxaan rabaa inaan u hambaliyeeyo ciidamada qalabka sida guud ahaan iyo ciidamada xooga xoogga dalka soomaaliyeed qoysaskooda waxaan leeyahay hambalyo waxaan leeyahay hambalyo waxaan ilaahay ka baryaynaa sanadki sanadkiisa inuu nagu- nagu gaarsiiyo caafimaad iyo cimri iyo horumar
waxaan ku guda jirnaa bil barakaysan oo ramadaan markaad maanta fiiriso ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed way ka gedisnaayeen sidii hore sababtoo ah waxay u dabaaldegayeen aas-aaskooda oo ka soo wareegatay lixdan iyo laba sano faadumo cabduqaadir xasan raadiyaha iyo tibiga dalsan wasaaradda gaashaandhigga muqdisho
guddiga doorashooyinka heer federaal ayaa waxa ay fariin u direen xildhibaanada la daa- la dhaariyey waa xildhibaanada dhowaan shahaadada qaatay iyagoo sidoo kalena shaaciyey xilliga iyo waqtiga ay dhacayso dhaarinta xildhibaanada labada aqal xasan laki salaad xasan ayaa ka waramaya
goordhow waxaa qoraal uu ka soo baxay guddiga doorashooyinka heer federaal ayaa lagu yiri waxaynu ku wargelineynaa dhammaan xubnaha kala duwan ee xildhibaanada qaatay shahaadooyinka in maalinta khamiista oo ay taariikhda ku asteysan tahay afar iyo tobanka bishan abriil laba kun labaiyo labaatan ay tahay maalinta la qabanayo munaasabadda dhaarinta xildhibaanada cusub waxaana xildhibaanada sharafta leh aynu ka codsanaynaa ayaa la yiri in saacaddu marka ay tahay tobanka subaxnimo ay isugu yimaadaan hoolka tendhada afisioni waxaana si xushmad leh aynu idinkaga codsanaynaa inaad ilaalisaan wakhtiga islamarkaana aada u soo diyaargarowdaan munaasabadda qoraal ay soo saareen ayaa u qornaa sida tan ku dhammaan xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka federaalk soomaaliya og dhammaan daneeyayaasha doorashada ujeeddo wargelin munaasabadda dhaarinta xildhibaanada cusub mudane iyo marwo naga guddoomi salaan xushmad iyo qadarin ay ku dheehan tahay sida aad la wada socotaan waxaynu iclaaminay ama shaacinay in maalinta khamiista taariikhdu ay ku beegan tahay afar iyo tobanka abriil laba kun labaiyo labaatanka ay tahay maalinta dhaarinta xildhibaanada cusub ee labada gole ee baarlamaanka federaalk soomaaliya waxaa halkan idinku wargelinaynaa in maalinta khamiista ay tahay maalinta aan hore u cilaaminay xildhibaanada cusub ee qaatay shahaadooyinka waa wakhtiga aynu goynay oo ah tobanka subaxnimo in ay yimaadaan hoolka teendhada afisioni waxaanan codsanaynaa in wakhtiga la adkeeyo si aynu u gudagalno dhaarinta xildhibaanada xildhibaanada qaatay shahaadooyinka baarlamanka koob iyo tobnaad ee dalka ayaa kor u dhaafaya ilaa iyo laba boqol oo xildhibaano balse waxaa jira dowlad goboleedyo weli ay ka dhiman yihiin tiradii laga rabay in laga soo doorto deegaanadooda sida jubbaland iyo hirshabeelle waxaana sidoo kale taagan khilaafaad iyo madmadow soo kala dhex galay xubno horey looga qaaday xilka guddiga doorashada heer federaal uu horey u soo saaray xafiiska ra-iisul wasaaraha balse iyagu ay ku adkaysanayaan weli in ay qayb ka yihiin xubnaha sarsare ee guddiga doorashada heer qaran ee fiid waxaa sidoo kale iyaguna weli maqan xubnaha baarlamaanka ee dowlad goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya oo dhowaan kulan uu la qaatay madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ay sheegeen in ay jirto tabasho balse aysan suuragal ahayn in si gaara xildhibaanada loo dhaariyo maalinta khamiista ayay u asteeyeen guddiga taariikhduna waa afar iyo tobanka abriil laba kun laba iyo labaatan lama oga sida xaalka uu noqon doono ugu dambeyn maalinta khamiista iyo sida ay usoo dhammaystirmi doonaan xubnaha baarlamaanka ee doorashada ka dhiman ee dowlad goboleedyada hirshabeelle iyo sidoo kale jubbaland xasanlak raadiya iyo telefishinka dalsan muqdisho
maxaad kala socotaa aas-aaska iyo sidoo kale taariikhda ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed warbixin amuuraha si daharan waxaa inoo diyaari- inoo diyaariyey waryaheena abuukar dayax
labiyo tobanka bishii abriil sanadkii kun sagaal boqol lixdankii ayaa dhidibada loo aasay ciidamada xoogga dalka soomaaliya oo ka mid noqday ciidanka ugu tabarta iyo sidoo kale geesinimada badan dalalka qaaradda afrika aasaaska ciidamada xoogga dalka soomaaliya waxaa laga soo maray maraaxil adag waxaana udubka u taagay saraakiil khibrad leh oo wadaniyiin ah kuwaas oo baal dahaba kaga qoran taariikhda ummadda soomaaliyeed marxuum jenaraal daa'uud cabdulle xersi oo ahaa taliyihii ugu horreeyey ee ciidamada xoogga dalka soomaaliya ayaa ka mid ahaa halyeeyada ay xubnaha ciidamada xoogga dalka soomaaliya ku xusuustaan sida hagarla-aanta ah ee uu naftiisa ugu huray dhismaha ciidamada tababarkooda dhiirigelintooda iyo sidoo kale daryeelka ay ku leeyihiin qaranka xulashada xubinnimada askarta loo qoray xoogga dalka soomaaliya ayaa ahayd mid markaasi lagu soo xuli jiray si waafaqsan nidaamka ciidanka waxaana ciidanka cusub markaasi lagu tababari jiray xerooyin qaasa dufcaddii ugu horraysay ee la tababaray ayaana magacyo kala gaargaar ah loogu yeeri jiray waxaana ugu magac dheeraa ciidankii la odhan jiray cali booday ciidanka xoogga dalka soomaaliya waxaa lagu xusuustaa guulihii ay ka soo gaareen dagaalkii ay ciidamada etoobiya kula gareen deegaanka wajaale sanadkii kunsagaalboqolafariyolixdankii iyo sidoo kale dagaalkii kunsagaalboqoltoddobyotoddobaatankii ilaa iyo toddobaatan iyo siddeeddii ee lagu xoreynayay deegaanada soomaali galbeed khubarada milatariga ah ee isbahaysiga nato iyo warso ayaana ammankaa ka qaaday xirfadda iyo sidoo kale geesinimada ciidamada xoogga dalka soomaaliya kuwaas oo dagaalkii kunsagaalboqoltoddobyotoddobaatankii gaaray ilaa gudaha dalka etoobiya ka hor intaysan dib u soo waabin ciidamo calooshood u shaqaystayaal ah oo u dhashay dalweynihii midowgii sofiyeti ee haatan loo yaqaano ruushka iyo sidoo kale kuwo kale oo ka socday jasiiradda kuuba dagaalkii soomaali galbeed ayaa noqday dagaalkii ay sida xooggan ugu niyad jabeen saraakiishii ciidamada xoogga dalka soomaaliya kuwaas oo rumaysan in dagaalkaasi lagu galay istaraatiijiyad xumo
munaasabadda ku aadan maalinta u dabaaldegidda amase lixdan iyo laba sanad guuradii kasoo wareegatay markii la aasay ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ayaa waxaa munaasabadaasi loo qabtay magaalada magaalada afgooye ee gobolka shabeella hoose ibraahim mayow ayaa inoo soo dira taliska guutada toddobaad qaybta laba iyo tobanka abriil ciidanka dhulka xoogga dalka soomaaliyeed ayaa maanta taliska guutada ee degmada afgooye ku qabtay munaasabad loogu dabaaldegayey lixdan iyo laba sana guurada ka soo wareegatay acsaaska ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed goobta ay munaasabadda ka dhacaysay waxaa goobjoog ka ahaa saraakiisha saraakiil xigeenada alifleyda iyo dableyda ciidanka xoogga dalka waxaana ciidanka ay ku soo bandhigeen gaadika ciyaar ka turjumaya awoodda ay u leeyihiin difaaca dalka taliyaha guutada gaashaano dhexe axmed gaashaan ayaa salaan ka qaatay ciidamada ururada kala duwan ee guutada iyadoona taliyaha uu kormeeray difacyada ururka konton iyo afraad ay kaga sugan yihiin gobolkan shabeellada hoose gaashaanla dhexe axmed cabdi cali gaashaan taliyaha guutada toddobaad qaybta laba iyo tobanka abriil ciidanka dhulka xoogga dalka ayaa ciidanka xoogga dalka ugu hambaliyey munaasabadda laba iyo tobanka abriil ee ku beegan aasaaska ciidanka kuna dhiirigeliyey howsha qaran ee ciidanka ay hayaan anoo uga faa'iidaysanahay munaasabadda waxaan hambalyo halkaan uga dirayaa dhammaan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo xaasaskooda iyo dhammaan ummadda soomaaliyeed dhammaantood waxaan leeyahay hambalyo hambalyo hambalyo waa maanta maalin nagu weyn waa maalin munaasabaddeeda nagu weyn tahay waa maalin argagax gelinaysa cadowga ummadda soomaaliyeed muujinaysana awoodda ciidan cududda ciidan ee ay leedahay dowladda soomaaliyeed gaar ahaan ciidanka xogga dalka soomaaliyeed ee ku sugan baraha difaacyada waa maalin taariikhi ah waa maalin nagu weyn waa maalin khalqal iyo cabsi gelinaysa cadowga ummadda soomaaliyeed cadowga ummadda soomaaliyeed waa maalin khalqal gelinaysa dal iyo dibad meel walba uu ku sugan yahay sidoo kale munaasabadaha ugu waaweyn waxay ka dhacayaan meelo tiro badan oo gobollada soomaaliya ka tirsan bartaanna waa bar ka mid ah meelaha ciidanka xooga dalka somaliyed uu ku sugan yahay gaar ahaan guutada toddobaad aad u jeeddaan saraakiishaydii iyo ciidankeedii dhammaan inay heegan ku jiraan guutada toddobaad waxay ka howlgashaa waddada isku xirta afgooye iyo baldogle dhammaan marka halkan waxaan hambalyo uga dirayaa saraakiisha alifleyda saraakiisha sarxigeenada alifleyda dableyda xaasaskooda dhammaan meel walba ay ku sugan yihin ciidan xudda soomaaliyeed aan hambal uga dirayaa hambalyaan leenahay
guutada toddobaad qaybtan loogu magacdaray maalinta la asaasay ciidanka xoogga ee laba iyo tobanka abriil waxa ay kaga sugan tahay gobolkan difaacyo dhowr ah oo ku yaalla gobolka shabeellada hoose ibraahim maxamed mayow telefishinka iyo redhiyowga dalsan afgooye
guud ahaan warkii habeen aad kala socoteen raadiyaha dalsan dhegeystayaal waa naga intaas ciddii warka iyagu seega waxa ay dib kaga heli karaan baraha aynu internetka ku leenahay ee radio dalson dot com
wararkaad la haysaa hubsiima u helidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan mad helin war la hel yaabaa tala la hel